waxaan rabnaa inaan xamar nabad ka yeelno xamarna nabad waxay ku noqonaysaa iyadoo la xoojiyo dariseenta iyo iyadoo la xoojiyo oo raggaas odayaasha utaaca dariska ah halkaas fadhiya iyo idinkaba aad ka wada shaqaysaan dadka xun oo nagu dhex jira oo dhibwadayaasha oo qaswadayaasha oo u shaqeeya cadowga oo shabaabku ay kow ka yihiin inaan qabanno aynan ka baqin marna ha marna ha yaraat marna marna inaynan ka baqin waa laga yaabaa inay maalin wax dili karaan iyagu wax ma dilaan ilaaha wax dila marna ka baqi mayno haddaan isugu tagna kulligeen oo qof walba qofka kale uu garab istaago oo dariseenta aan xoojinno waxaan idiin sheegaynaa ma ma nagu dhex noolaan karaan wallaahi way ka cararayn anaa idiin sheegaaye waxaan rabnaa amniga iyo arrimaha bulshada waad la socdaan